wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waraaqihii aad noo soo dirteen iyo intii iyaga salaamaha iyo hambalyooyinka loo dirayey iyo dabcan intii diraysay iyo intii suugaanta kala gedisan maanta sida gaarka ugu dheg taagaysayba waxaanu idin leenahay dhammaantiin soo wada dhowaada ibraahim xasan daanduray ayaa halka iga soo eegaya ibraahim bal inoogu bilow warqadda ugu horreysa ee barnaamijka dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray cabdinaasir cabdulaahi jaamac daawus ku magac dheer iyo mahdi cabdi dhaqane iyo cali cabdi raabi iyo fu'aad cabdirashiid jaamac iyo cadnaan cabdi siciida karabiin iyo waxay yidhaahdeen maxamuuda aadan maxamed iyo cabdalla khaalid cusmaan iyo mukhtaar yuusuf ibraahim iyo maxamed faarax mire awoowe iyo axmed maxamed saalax waxayna taaniyad u dirayaan nuuraddiin xareed cusmaan iyo xaaskiisa isniina degan maxamed oo gabadh ugu dhalatay magaalada boosaaso gabadhaasoo loo bixiyo sumaya waxaana ay leeyihiin allaha ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda diinteeda iyo dadkeeda anfacda aamiin ayaa leenahay waa hagaag ibraahimo warqadanina waxay naga soo gaadhay dad tiro badan oo ay ka mid yihiin aabbo iid salaan kaariye iyo maamo caasho xaaji cabdilaahi cismaan iyo habaryaro nimco xaaji cabdilaahi cismaan ifraa xaaji cabdilaahi cismaan ayaan xaaji cabdilaahi cismaan amran xaaji cabdilaahi cismaan cabdiqaadir iid salaan iyo xaaskiisa waa raxmo xuseen cabdiraxmaan iid salaan iyo xaaskiisa ifraa xasan iyo axmed iid salaan iyo xaaskiisa fadxiye iyo nimco iid salaan iyo odageeda waa cabdilaahi ismaaciil iyo fadxiye iid salaan iyo odaygeeda xasan axmed iyo ayaan iid salaan iyo odaygeeda xabiib axmed iyo barwaaqo iid salaan iyo odaygeeda bashiir jirde ama waa abshir jirde iyo maxamed iid salaan xaaskiisa samsam aadan iyo mubaarak maxamed faarax iyo cabdicasiis iid salaan hodan maxamed faarax iyo hinde maxamed faarax iyo odaygeeda cabdi dayib iyo ayaan maxamed faarax iyo odaygeeda cabdilaahi dhammaan dadkaasi oo tiro badan oo hambalyo iyo bogaadin u diraya boqorka maxamed xariir xaaji cabdilaahi iyo boqoradda badriya ibraahim maxamuud aw faarax meherkood wuxuu ka dhacay dalka kuweyt maalintii khamiistii ee bishu ahayd bay yidhahdeen toddobadii bishan februari aynu ku guda jirno sanadka labada kun iyo saddexiyo tobanka waxaanu leenahay gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax anaguna waxaan leenahay ilaahay ha idinka dhigo guur khayr qaba waa tahay zahra dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo xukun cabdulaahi shariif iyo buraale jibriil gaaxnuug iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa hodan jibriil gaaxnuug iyo cabdiraxmaan jibriil gaaxnuug iyo siciid jibriil gaaxnuug iyo mustafe jibriil iyo xaaskiisa idriis jibriil gaaxnuug iyo nimco jibriil gaaxnuug iyo deeqo jibriil gaaxnuug iyo khatra jibriil gaaxnuug iyo cabdicasiis jibriil gaaxnuug iido jibriil gaaxnuug iyo saygeeda sheekh maxamed carab iyo carruurtooda iyo saade cali xamdulle iyo odageeda axmed cilmi xasan degmo axmed cilmi iyo roode axmed cilmi iyo ubax axmed cilmi iyo farxaan axmed cilmi iyo cabdiradwaan axmed cilmi jamaal axmed cilmi khadar axmed cilmi maxamed axmed cilmi iyo ugu dambaysta muune axmed cilmi dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan yurub maraykanka qatar turkiga jigjiga iyo hargeysa waxayna hambalyo u dirayaan canab jibriil gaaxnuug iyo axmed yaasiin maxamuud aadan oo meherkood uu ka dhacay magaalada hargeysa oo leeyihiin guur qeyr qaba ayaan eebida kaga baraynaa heesta ugu horraysa dhegaystayaasheena zahraan u soo qabanayno waa dabeyl yahay waxaa ku luqaynaysaa faadumo xidhac
warka macaan ee faadumo cali cilmi haldhaa intaasi haddiiaynu kaga nimaadno iyo heestaasi dabayl ibraahimna warqadda markan gacanteyda ku jirtaa waxay naga soo gaadhay dad kooban oo warqad far qurux badan ay kusoo qoreen dusha waxay kaga soo dhigeen salaan ayaanu hawada usoo marinaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa ibraahim xasan garabay daanduray baa layidhi waa hagaag uu idin maqlayaa waanu idinka qaaday iyo sahre ciidla nuur aniguna sidoo kale salaantaasi lamidaan hawada idiin soo marinaya waxa ay kale yihiin aabbo cali faarax cadow akhyaar ayuu ku magac leeryahay baa layidhi iyo hooyo qaali warsame iyo axmed cali faarax iyo shamse cali faarax iyo ayaanla cali faarax waxay jecelyihin hambalyo u diraan arooska iyo aroosadda waa mahdi maxamed iyo xamde maxamed cabdikariim arooskooda wuxuu ka dhacay gobolka maine ee dalkan maraykanka taariikhdu markay ahayd dhammaadkii sanadka waa bishii labi iyo tobnaad labiyo labaatankeedii waxaan leenahay isku waara wiil iyo caano gabadh iyo caano ilaha idinkala siiyo dhambaalkanna waxa uu ku bilowday waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha wasaare ciilo nuur iyo ibraahim xasan daandure iyo maxamuud mascad waannu idinka guddoonno waxaa kale aan jecelnahay yidhaahdeen annagoo kale ah reer cali jaamac ow xasan cabdikariim cali jaamac iyo carruurtiisa maxamed cali jaamac iyo carruurtiisa iyo qadar cali jaamac iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen mukhtaar cali jaamac iyo cabdulaahi cali jaamac iyo zahre cali jaamac iyo carruurteeda iyo nimco cali jaamac iyo carruurteeda iyo muna cali jaamac iyo carruurteeda iyo mako cali jaamac iyo carruurteeda faysa cali jaamac iyo carruurteeda iyo waxay yidhahdeen aanisa cali jaamac iyo carruurteeda iyo safiye cali jaamac iyo ayaan ismaaciil muuse iyo hane ismaaciil muuse dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mustafe axmed muuse iyo waxay yidhahdeen qadan cabdi xirsi oo wiil ugu dhashay gargaar hosbital oo ku yaala magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waayo wiilkaasi allah ka dhigi kiisoo barbaara ayaan leenahay aamiin allah aqbalo ee ibraahinow bal dhinacii heesaha mar kale haddaynu ku noqonno heesta labaad ee barnaamijka haddaan inoo soo qabto fanaankii siciid xamar qoodh iyo mid ka mida heesihiisa weliba dadku ay aadka u jecel yihiin
habeenkii hortayda maro naftayda hoogid hoggaankeed noqde intu ku aybin kolay kuma hure naabsanadhayna miyaanada hadlaynay intu ku aybin kolay kuma hure naabsanadhayna miyaanada hadlaynay
marka haddii aynu kaga nimaadno heestaasi kolley kuma huro iyo fanaankaasi siciid xamar qoodh bal dhinacii waraaqaha ayaynu ku noqonaynaa ibraahina warqadaasi aad gacanta kor ugu hayso ma dadka tirada badan ee ku qoran baa kaa yaabiyey mise wax gaaraa kaaga baxay zahroy eh, waxaan moodaya hal warqad inay tahay laakiin marka arkay inay biin iskula dheggan tahay
waxaan is idhi warqadahaasi tirada badan ee uu hayo talo, ayaan ma geesaha Ibraahim fiiriya bal in fruit banj iyo waxa la caabiya geesayga yaalaan anna waxaan is idhi ma boosta lagu soo diray warqadaasi aad iyo aadka loo soo biinanka loola soo dhacay waxa ay naga soo gaartay mustafa xasan cali iyo cabdulaahi ibraahim dasar iyo cabdikariim mursal faarax iyo yuusuf axmed cali shoobaye iyo cabdifataax gentleman iyo sheekh cali baajac iyo waxay idhahdeen cabdinaasir soomane iyo siciido xasan colaad iyo hane cabdi xasan iyo cabdi cabdulaahi deeqow iyo xuseen madoobe iyo injineer godogode iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan koronto iyo cabdiqaadir axad iyo waxay yidhahdeen xamse axmed bulbul iyo cusmaan fantastico iyo xaaji tahriib cabdiqaadir nadaara iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed biibaye iyo cabdiqani maxamed ba iyo saalax cusmaan sona iyo faarax lamaane iyo axmed heylo iyo waxay yidhahdeen ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed xasan cawke iyo cabdisalaam hareere iyo xasan kaafi maxamed xalane iyo waxay yidhahdeen cabdi maxamed cabdicuud iyo axmed cabdi xasan iyo aamino muuse wehliye iyo jamiile xasan garuun iyo caashiluul iyo falastiin axmed iyo waxay yidhahdeen namco xasan cabdi oo dhammaan ah weriyaal waxaana weriyaashaasi iyo asxaabta kaleba ay jecel yihiin inay taaniid u diraan weriga xasan kaafi maxamed shire iyo waxay yidhahdeen faa'ise daahir maxamuud oo gabadhi ugu dhalatay magaalada adisababa ee dalka etoobiya waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda anfacda aamin ayaan anaguna leenahay aamiin allah aqbala baanu leenahay warqadan ina ibraahina waxay naga soo gaadhay axmed xuseen jaamac siciid maxamuud xuseen siciid nayl yaa salaam asxaabtaydiiba halkan magacyadoodii la isku soo daba taxay markaasaa xasan cumar nuur xasan dacar baa ku xiga cabdirasaaq sheekh maxamuud cabdilaahi iyo xuseen cismaan muuse yabo cabdisalaan maxamuud maxamed waa cabdisalaan busi cabdiraxmaan cali axmed iyo axmed ismaaciil aadan axmed shiine iyo khadar axmed jaamac waa guray iyo cabdi cali maal iyo cabdiqaadir sheekh xuseen jaamac ciro waxaaba lahaa goorahanba talow miyaan adigana warqadaasi lagugu soo qorine sahre ciidle nuur iyo leyle maxamed sheekh abubakar iyo kaltuun axmed xasan dhammaantood asxaabtaasi hambalyo iyo bogaadin iyo ducaa aan la soo koobi karin hawada waxay usoo marinayaan xasan cabdi madar iyo khadraa maxamed diiriye oo meherkoodu ka dhacay hotel crown ee magaalada hargeysa sideedii bisha februari labada kun iyo saddex iyo tobanka aniga iyo ibraahim xasan daanduray mar kale ayaanu si gaara u hambalyeynaynaa arooskaasi iyo dhammaanba bahda v o eda waxaan leenahay noqdaa reerkii aqalgalkoodaasi kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo ubad khayr qaba oo baariya oo anfaca aamiin allah aqbalo raxmo muuse maxamed iyo saynab maxamed cabdulle iyo khadan cabdiraxmaan cabdulaahi iyo hibaaq cabdalla jaamac iyo hodan maxamuud cabdi iyo saamiya cabdulaahi yuusuf shabcaan ciise nuur iyo asma axmed ow aadan iyo warda nuux sheekh maxamed faarax cusmaan cabdulaahi iyo aamine maxamed axmed iyo waxay yidhahdeen khadan cabdulaahi warsame iyo saamiye farxaan ismaaciil iyo hibe axmed maxamed amaal maxamed cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan daa'uud cege iyo saciid axmed maxamed cumar koosaar cabdi iyo mustafa sheekh cabdiraxmaan sheekh maxamed iyo maxamed aadan cali iyo waxay yidhahdeen maxamed xasan axmed iyo maxamed xuseen farjar waxayna hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan axmed cabdulaahi gaaxnuug iyo muniiro xuseen cali oo meherkooda uu qabsoomay ay leeyihiin guul qayr qaba inuu idin horseedo meherkaasi ayaana bida kaga baraynaa heesta kale ee dhegaystayaasheenna aan u soo qabanayna zahar waa heestii mas'alo waxaa ku luqaysa fanaanada khatru daahir cige
Thank you.
ibraahim oo inta haddaynu kusoo dhaafno khadradda hirciga codkeeda baxsan bal dhinacii talantaaliga ayaynu mar dhow jalleeci doonaa talow yaa nasiibku inoogu ridi doonaa heesaha la wada qaado bal hadda innagii dhegaystayaashoona sii garan mayno ee weynuse ku soo noqon doonaa dhinaca heesahe dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xuseen cabdi sheekh cabdulaahi xasan buule cabdulaahi qoosh cabdiraxiin xaaji buule ibraahim aadan afey ibraahim idow xasan xaaji aadan duuli faysal cabdalla deerow iyo waxay yidhahdeen cabdi cabdiraxmaan deerow buraale iyo yacquub xaaji iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa aabbe aadan shaalle hooyo rooney cabdiraxmaan iyo dhammaanba carruurtooda cabdulaahi aadan shaalle iyo shiimoy aadan shaalle iyo midow aadan shaalle iyo waxay yidhahdeen aabbe xasan aadan ibraahim iyo hooyo bunow sanay iyo carruurtooda iyo nuur xasan aadan iyo saacid xasan aadan iyo xabiibo xasan aadan dhammaanna waxay jecel yihiin taaniyad farxad leh inay hawadu u mariyaan jamaal xasan ibraahim iyo bishaaro aadan macalim oo laba wiil oo mataana ay ugu dhasheen magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana loo bixiyey wiilashaasi bay yidhaahdeen cadnaan iyo cabdiraxmaan waxaana eebbe uga baryaan inay noqdaan kuwii anfaca diintooda iyo waalidkood waxaana ay leeyihiin soo barbaara annaguna aamin ayaan leenahay warqadda gacanteeda ku jirta haddaan soo qabto waxaanu salaamaynaa baa layidhi dhammaan v o e gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka ibraahim daandure iyo sahre ciidlanuur waanu idinka qaadnay saaxiibayaal mid lamid a hawadaanu idiin soo marinaynaa halkan tahniyad aroos waxaanu uga diraynaa baa layidhi dadka kalea cabdiraxmaan beyle cabdiweli beyle yuusuf xuseen dacwi weriye iimaan xuseen iyo anwar baa layidhi cabdiraxmaan maxamed bashiir cabdiqaadir magacyadaasi say isku leeleeyihiin garan maayo waxaa loo soo qoray berigii taybka warqadaha lagu qori jiray ma xasuusataa arjiqoraa la dhihi jira markaasaana hakad iyo joogsi iyo cid dhashay aanad kala garanayn baan kuuhi marka waxay noqonaysaa sidii dawaarka uun in la taxa magacyadaasi hadhow saddex saddex ha isku raacaane waxaa la yidhi hooyo dahabo daahir salaad iyo hooyo xaliimo daahir salaad iyo hooyo aamino daahir salaad iyo hooyo muxubo daahir salaad iyo dhammaan dadkaasi oo kala jooga uganda suudan dubai canada puntland soomaaliya waxay tahniyad aroos u dirayaan waa xasan daahir salaad iyo muxubo cabdiqaadir oo arooskoodu ka dhacay kowdii bishan february labada kun iyo saddexiyo tobanka oo uu ka dhacay magaalada ma magaalada garowa ma magaalada dhinaca ganacsiga xudunta u ahee boosaasaa kala garan mayno balse ducadu waa sahre ciidla bay yidhaahdeen aniguna waad iga barateen inaanan duca ku bakayline ilaahay reerkaa hainooga dhigo reer bashbash iyo barwaaqo iyo nabad iyo caana noloshooda ku qaata ubad khayr qaban oo qurux badan oo weliba baareena ilaahay uu ku soo biiriyo dhambaalkaana waxaa hargeysa nooga soo diray dhegeyste magaciisa la yidhaahdo cabdulqaadir iid salaan oo ku magac dheer cabdi smart waxa uu yidhi waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o e waxaan idinkaga mahadinayaa sida hagar la'aanta ah ee aad bulshada uga haqabtirtaan barnaamijyada uguna shaqaysaan waad mahadsan tahay cabdiqaadir ciid cabdi smart annagana taa mid la mida ayaan kuu soo diraynaa waa tahay waynu salaamaynaa wiilkaasi isaguna hamaryadaasi soo diray dhegaystayaal badan ayaa iimeilla ku soo dira v o e iyagoo dalbanaya ciwaanka ay ku soo hagaajin karaan barnaamijkan hambalyada iyo salaamaha amaba hambalyada iyo heesaha cidda ay jecel yihiin inay salaantooda gaadhsiiyaan waxaan dhegaystayaal idiin sheegaynaa inaad mar walba ku soo diri kartaan ciwaankan somali at v o a news dot com ciwaankana uga soo dhigaya barnaamijka hambalyada dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe maxamuud qaalib cali iyo hooyo khatre ismaaciil nuur iyo maxamed maxamuud qaalib iyo xaaskiisa nuura cabdiraxmaan ibraahim iyo wiilkooda suldaan maxamed maxamuud qaalib iyo dhammaanba ilmo maxamuud qaalib waxayna hambalyo u dirayaan cabdiraxmaan maxamuud qaalib iyo waxay yidhaahdeen khadre ibraahim aadan oo iyana dhowaan ismehersaday waxaanay leeyihiin guul qayr qaba ayaan eebbe idinkaga baraynaa aamiin ayaan leenahay bal dhinacii heesaha ibraahino mar hore waxaan ka sanqariyay inaan heesihii labanlaabka ahaa ama heesihii talantaaliga ahaan inoo soo qaban dooneen maxamed sulaymaan tubeec iyo xaliiman khaliif mago heestii sida sida sida sida sida geed caleemo ubax wada casaadiyo cusub iyo barwaaqale arkamoon ku taaliyo sagalkii cadceedaay hoobeyey hooy arkamoon ku taaliyo sagalkii cadceedaay hoobeyey hooy cadigay cajabiyo caway naftaydii cadigay cajabiyo caway naftaydii cadilka caafimaadi waynayno waynayno ciidnaa
gesigaan cadawaha cududiisa xoogale kaga ciibaxayo caynkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hooy caynkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hooy calafbaan sugayno caaway naftaani hoy hoy calafbaan sugayno hoy hoy caaway naftaani hoy hoy
cabidka caafimaade waynayno waynayno cidnaa cadibka caafi maade waynayno waynayno cidnaa
ahobe hobe wayaale hobalayo wayaale hobe hobe wayaale hoobey hoobey hoyale hoobaalayo hoyale hoobey hoobey hoyale sida sida cadaarka roobko dhulcagaar la helaayo ciddii rusheeye sida sida cadaarka roobko dhulcagaar la helaayo ciddii rusheeye ashkisu daroora caloshay dajiifo hoobeyey hooy ashkisu daroora caloshay dajiifo hoobeyey hooy abxaraday cabsiyo hoy hoy caway naftiidiyo hoy hoy
abxaraday cabsiyo hoy hoy caway naftiidiyo hoy hoy
عدك عافيناتي وينين وينين عيدنا عدك عافيناتي وينين وينين عيدنا
adba adba curaadi deeqiyo waxaa tala imid caano cid la dhigo la waaye adba adba curaadi deeqiyo waxaa tala imid caano cid la dhigo la waaye ragga ciidda joogan adigay cajabiye hoobey hooy
waa xagaag ibraahim oo intaa haddii aynu kusoo dhaafno heestaasi sida sida ay ku luuqaynayeen maxamed salebaan iyo magool bal dhinacii waraaqaha haddii aan ku noqdo warqad dherer badan oo dad tiro badani ku qoran yihiin aan ku hormare eh aabbo maxamed maxamuud sheekh cabdilaahi iyo hooyo nimco jirde maxamed yaasmiin maxamed maxamuud iyo caruurteeda iyo odaygeeda samiire maxamed iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo ridwaan maxamed iyo odaygeeda iyo raxme maxamed iyo caruurteeda iyo xamde maxamuud iyo mubaarak maxamed iyo saciid maxamed iyo axmed yaasiin cabdiraxmaan axmed iyo maxamed cabdi axmed iyo mubaarak cabdi axmed fuaad cabdi axmed iyo cidruus nuur maxamed iyo mubaarak maxamed careef dhammaan dadkaasi hambaliya bogaadin waxay u dirayaan saciid cabdilaahi daa-uud iyo boqoradda filsan maxamed maxamed baa layidhi oo bishan afarteedii ku aqalgalay wadanka sacuudi arabiya ilaahay ha ka dhigo kuwii isku barara ubad khayr qabana ilaahay kala siiyo annaguna waxaa leenahay amiin allah aqbalo dhambaalkanna waa hambalyo zaar wuxuu naga soo gaaray koos cabdi sahal iyo waxay yidhahdeen eedo canab cali obsiye iyo eedo maryan cusmaan muuse iyo mukhtaar ismaaciil udhambel iyo waxay yidhahdeen adeer nuur maxamed ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan aadan haykel iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed maxamed ibraahim iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo xariir maxamed ibraahim iyo xaaskiisa caruurtiisa mawliid xuseen cilmi iyo cabdicasiis xuseen cilmi iyo waxay yidhahdeen amiin xuseen cilmi sabaax xuseen cilmi raaxo xuseen cilmi iyo mune xuseen cilmi iyo waxay yidhahdeen guddoon jaamaca maxamed iyo maxamuud maxamed axmed iyo barqa jaamac xirse iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo liibaan ismaaciil maxamuud iyo xaaskiisa iyo cabdiqaadir iid salaan xaaskiisa caruurtiisa waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadinba ay u diraan cabdulaahi maxamed diiriye iyo waxay yidhaahdeen bilan jaamac maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa ay leeyihiin arooskiina aamiin guurkiina guur khayr leh aamiin allaha aqbalo ee bal gacantayda warqadda ugu dambaysa islamarkaana aan filayo inay barnaamijkana ugu dambayso waa dad tiro badan warqadda saddex beij ayaa lasoo qoray goorahanba waxaad moodaysa malaha waraaqaha tirada badan aynan dhinacu riixayay oo xagga dambe iskugu tegayeene laakiin may tegine halkanay igu sugaysay warqadani waxaa ku qoran dad tiro badan maasha allah waxa aan ku bilaabayaa waxaa la yidhi baaba nuur muuse aadan haye maamo faadumo xasan iyo caruurteeda mahdi nuur iyo sahre nuur iyo aamino nuur iyo maxamed nuur iyo saynab cali maxamed xaaji iyo faadimo maxamuud cali iyo shugri maxamuud cali iyo aamine maxamuud cali iyo caashe maxamuud cali iyo faadimo maxamuud cali faarax iyo xaliimo saciid faarax iyo axmed maxamuud faarax iyo maxamed maxamuud jaamac iyo marwo faarax muuse iyo mahad baa layidhi haddii aanu maxamed lasoo gaagaabiyey ahayn cabdicasiis sugulle iyo khadre cabdilaahi xariif maxamuud cabdilaahi xaniif iyo cabdiraxiin cabdilaahi iyo jaamac m j iyo xaaskiisa iyo faadimo maxamuud jaamac iyo caashe faarax muuse iyo maxamed faarax muuse iyo ibraahim faarax muuse caashe cabdilaahi aw cali dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan u s a britain malaysia turkish nairobi addis ababa suudan soomaaliya weliba si gaara bay yidhahdeen baran iyo ceelbuur iyo haadaaftimo oo gobolka sanaha ka tirsan iyo boosaaso tahaniyad aan lasoo koobi karin oo kaliya laaba waxa u dirayaan boqolka iyo boqoradda baa layidhi axmed nuur muuse axmed keyse iyo ayaan cabdiraxmaan shirwac shan iyo tobankii februari aqalgalkooda ka dhacay dalka koonfur afrika gaar ahaan magaalada johannesburg waxaananu leenahay lamaanahaasi bay yidhaahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax annaguna waxaanu leenahay noloshiina inta ka harsanna farxad ku qaata ubad khayr qabana ilaahay ha idinkala siiyo dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa heesta uu ku luqayo fanaanka xabiib sharaabi oo ah kulula ahna heestii kulula ma taasaynu toddobaadka isku kulaylinaa ilaa intaynu barnaamijkan oo kala isaga soo noqonayno ibraahim kulula jacaylka heesta aan kusoo gebagabaynayna barnaamijkeena aan jecelnahay inaan idiin soo qabanno ayaa dhegaystayaal waxay tahay jeedaale waxaa welajir ugu luqaynaya cabdiruus yuusuf haliyey iyo farxiyo fiiska
jadaalada kan gacaalkaali sida qaalin jogi kuruskii cirka jiro jadaalada kan gacaalkaali sida qaalin jogi kuruskii cirka jiro intu jabiyey dobtii qalmo luqu jimbaro jimbaco jimbaco jimbaco la jeebtay intu jabiyey dobtii qalmo luqu jimbaro jimbaco jimbaco
cododkaasi baxsan ee caydaruus iyo fanaanada farxiyo fiska inkastoo aanan dhammaystirin heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaa barnaamijkeenii een, hambalyada iyo heesaha saare ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduri aana la socodsiinayey